galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa sabti bisha disembar ee sanadka labada kun afar iyo labaatankana waa kow iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali com saacaduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabey daandure qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo maanta boosaaso uga dhawaaqay dagaal ka dhana kooxda al-shabaab iyo sidoo kaleeto lacag gaar ah oo ay puntland yeelanayso
waxaa maanta diyaar ah ciidan ku filan waajibaadkaas oo ay u dhammaystiran yihiin wax walba howlgalkooda ay ku qaban lahaayeen wuxuu noqon doonaa howlgal labada bariga iyo galbeedka buuraha ka xiga magaalada boosaaso ee golis
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan sida ay ganacsatada soomaalida ee kenya u arkaan hindisaha loogu magac daray muqdishowda cusub oo dhowaan uu daah furay madaxweynaha soomaaliya labaatan iyo toddoba qofa halkaan aan ka baxnay waxaan ka qayb qaadanay daahfurka new muqdisho iyo elbor iyo maarata muqdishoda cusub n m g yaa la yidhahdaa muqdishoda cusub iyo elbor cusub sida guddiga ganacsada aad baan ugu qanacnay waa barnaamij maarta soomaali dhan ay sheer ka kiibsan karto
barnaamijyada dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyada iyo heesahana waaad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii aqalka sanadka ee maraykanka ayaa saqdii dhexe ee xalito meel mariyey sii wadista qarashaadka ku baxaya dowladda maraykanka labada aqal ayay ahayd inay ansixiyaan sharcigani si looga fogaado in shaqada dowladda ay xiranto madaxweyne jo biden ayaa jimcihii sheegay inuu taageersan yahay sharciga uu saxiixi doono si uu u meel maro madaxweynaha marka uu saxiixo sharciga ayaa waxa uu maalgelin doonaa dowladda ilaa iyo bisha maarso waxaana uu siin doonaa ilaa iyo boqol bilyan oo loogu talagalay gargaarka masiibooyinka iyadoo toban bilyanna la siin doono beeraleyda sharcigan ayaana kor u qaadaynin xadka daynqaadashada federaalka kooxda taalibaan ee bakistan ayaa waxa ay sheegtay weerar xalay inay ku qaaday fariisin ciidan oo ku dhow xadka afghanistan kaasi oo saraakiil sirdoonihi ay sheegeen in ay ku dileen lix iyo toban askari shan kalena si xun ay ugu dhaawacmeen ku dhowaada soddon mintadiina ayaa weeraray saldhiggaasi oo ku yaala dhul buuraley ah waxaana weerarku u socday muddo laba saacadood ah sida a f b uu u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka dalkaasi oo magaciisa qariyey isagoo sheegay in lix iyo toban askari markaasi naftooda ay ku waayeen sida aan horaba idinkugu sheegay mintadiinta ayaa waxa ay gubeen qalabkii isgaarsiinta ah ee dukumentiyo iyo agab kale oo yiilay halkaasi sarkaal kale oo sirdoon ah ayaa sidoo kale si qarsoodi ah waxa uu xaqiijiyey khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay weerarkaasi ka dhacay deegaanka maken ee gobolka khaybar bakhtuuma oo afartan kilomitir u jira xuduudda dalka afghanistan kooxda taalibaan ee bakistan ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay weerarkaasi inuu ahaa mid ay uga aargudayeen qaar ka tirsan la taliyaashooda sare oo la dilay kooxda ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigeen qalab ciidan oo ay ku jiraan qoryaha daraduuriga u dhaca iyo kuwa habeenkii wax lagu arko ciidamada bakistan ayaanan weli war cad aanan ka soo saarin dhacdadan bakistan ayaa dagaal waxa ay kula jirtaa gacanka hadal ah oo soo cusboonaaday kooxdaasi talibaan ee bakistan waxaana la sheegay in markaasi taasi ay aad u sii xoogeysatay markii xukunka ay ku soo noqdeen talibaan waddanka afghanistan labadii kun iyo kow iyo labaatankii ukrain ayaa maanta oo sabti ah weerar xooggan waxa ay ku qaaday magaalada kazan ee dalka ruushka oo kun kilomitir u jirta xuduudda iyadoo ciidamada moscow ay qabsadeen tuulo cusub jiidda hore oo ku taala bariga ukrain weerarkaasi oo ay fuliyeen dowladaha aan duuliyaha lahayn ee ukrain ayaa waxaa waxyeelo uu u geystay dhismayaal ku yaala magaalada kazan ee xarunta jamhuuriyadda tartarstan oo ay ku nool yihiin in ka badan hal milyan oo qof balse ma jiraan dad dhib uu ka soo gaaray sida ay sheegeen saraakiil maxalliga maamulka duulista hawada ee ruushka ayaa waxa uu sheegay in gegada dowladaha ee magaaladaasi si ku meel gaarihii loo xiray qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa la daadguriyey laakiin maamulku ma uusan sheegin tiradooda wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa waxa ay ukrain ku eedeysay inay bartilmaameysanayso kaabayaasha rayadka ee kazan waxaana ay sheegtay in lix diiradood ay soo riday halka aad nagala socotaan dhegeystayaal waa washington warkeena waa naga intaas galab wanaagsan dhegeystayaal madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani oo toddobaadyadii u dambeeyey ku sugnaa magaalada carmo ee gobolka bari ayaa xili uu kaga qayb gelayay munaasabad lagu daahfurayey bangiga dhexe ee magaalada boosaaso ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey halkaasi khudbaddaasi oo u badnayd diyaar garowga ugu dambeeya ee ay ciidamada puntland ay ugu jiraan dagaal ka dhana argixisada ku sugan buuraha gobolka bari saciid cabdulaahi done ayaa sidoo kaleeto waxa uu soo hadal qaaday in soomaalida iyo ajaanibta iyagoo ka barbar dagaalamaya ay issoo dhiibaan isuna soo dhiibaan puntland weliba kuwa kale ee taageersan ama la socdana ay iyaguna ka waantoobaan toobana ay ka keenaan la shaqaynta kooxahaasi dowladdana ay u fidin doonto cafis yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray boosaaso madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo toddobaadyadii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada carmo ee gobolka bari ayaa xili uu kaga qayb gelayay munaasabad lagu daahfurayay bangiga dhexe magaalada boosaaso waxa uu khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay halkaasi khudbaddiisa u badnayd diyaargarowga ugu dambeeyey ee ciidamada puntland ay ugu jiraan dagaal ka dhan ah argagixisada ku sugan buuraha gobolka bari waxaan rabaa dadka reer boosaaso iyo dadka reer puntland iyo dhammaan ganacsatada inaan ugu bishaareeyo culayska aan muuqan ee ay dareemayeen iyo cagljuglaynta ganacsiga lagu hayday in wakhti dhow la soo afjari doono haddii lahay ciidanka puntland wuxuu galay diyaargarow kii ugu fiicnaa abid uu soo maro waxaan ku kalsoonahay qorshayaasha hadda socday iyo diyaargarowga socday in war farxad leh annagoo ilaahay kaashanayna aan maqli doonno dhowaan waxaan u baahanahay halka rabaa farriin inaan wadiro dadka reer puntland meel kasta ay joogaan inay ka qayb qaataan dhiirigelinta iyo taageeridda ciidamada howlgalkaas culus gelaya oo aan rajaynayo insha allah inay waajibaadku maanta ayaa ugu horraysa inaan nidhaahno dadku waa inay ka qayb qaataan maxaa yeelay ilaa diyaargarowgu dhammaado ma aan rabin inaan ka hor dhacno oo ka warrabno waxaa maanta diyaar ah ciidan ku filan waajibaadkaas oo ay u dhammaystiran yihiin wax walba oo howlgalkooda ay ku qaban lahaayeen wuxuu noqon doonaa howlgal labada bariga iyo galbeedka buuraha ka xiga magaalada boosaaso ee golis labadaba isku mari doona ka dulqaadi doona dhibaatooyin muddo badan jiray waxaan rabaa dadka reer puntland inay u diyaargaroobaan isku tashigii aan wadnay madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in soomaalidii ajaanibta ka barbardagaalamaysa kooxaha argagixisada in ay isku soo dhiibaan maamulkiisa si cafis loogu fidiyo isagoo sidoo kalena u goodiyey kooxo uu sheegay inay taageeraan argagixisada waxaan kaloo halka rabaa inaan baaq uga diro cid kasta oo ururadaas xagjirka ah ku jirtay oo diyaar u ah inay ka tanaasusho hawshii ay ku jirtay waxay dowladda puntland u fidinaysaa in ay nabadgelyadoodana ka shaqayso bulshadana dib ugu dirto wixii soomaaliyana ay dadkooda ku celiso wixii ajnabigana dalalkooda hadday u baahdaan la geyn doono ma rabno dhiig bini aadan laakiin ciddii ku madaxa dhigta waxaan farayaa ciidamada dawladdu inay waajibkooda ka gutaan ciddii diyaar u ah in ay bulshadooda soo dhex gashana waxay dawladdu dejisay siyaasad lagu maamulayo dadka raba dembiyadaas inay ka soo noqdaan duruufo kastaa ku kalifaana waxaan kaloo u sheegayaa dadka magaalooyinka jooga oo nimankaa gacansaar kale leh oo la shaqeeya kana shaqaysta dawladdu waynu og tahay tallaabada xilliga ku habboon baa la qaadaa idinku naftarkiina kuwa cabiskaa ku jirtaane inta goorgoor tahay dadkiina ku soo biiray haddaad ka dhaga adeegtaan ha dhowtiyaan lays eersan maanta cafis baa furan birri isla xisaabtan baa furnaan doona waxaa kaloo uu madaxweynaha soo hadal qaaday lacagaha puntland laga isticmaalo isagoona sheegay in hadda aysan dowlad dhexe aysan ka muuqan lacaga cusub ay soo daabacdo balse maamulka puntland uu yeelanayo sanadka cusub lacaga iyaga u gaara waxaana wasaaradda maaliyadda puntland u amray in arrintaasi ay ka shaqayso waxaan rabaa inaan halka uga faro iyagoo raacaya nidaamyada adduunka dalal badan oo federaal oo waxaa jira laba lacagood kale leh macnaheedu ma aha soomaalinimada inaan ka baxnay laakiin waxaan rabaa puntland lacag ay leedahay inaad daraasadeeda bilowdaan oo raadisaan muddaan sugaynay in dawladda mid ah shilin soomaaliya oo midaysan la sameeyo ma muuqdo marka maanta go'aankaas ayaa dawladdu waayadaanba ka shaqaynaysay daraasadeeda socota waxaan rajaynaynaa muddo gaaban oo inta lagu jiro haddii ilaah idan ka dhigo in la helo lacag puntland ay leedahay oo hadhow la jaan qaadi doontaa nidaamka maaliyadeed ee soomaaliya markii miyirka iyo maskaxdu soo noqoto oo dad soomaaliyeed oo is-ogoloo nidaam waaxida yeeshaan marka arrintaas waxaan rabaa in hoosta laga xariiqo shaqadii aawadeenna la dedejiyo yuusuf maxamuud v o e boosaaso
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhowaan muqdisho kula kulmay ganacsato soomaaliyeed oo ka kala yimid dalal kala duwan ayaa u soo bandhigay maalgashiyo hindisaha loogu magacdaray muqdishooda cusub hindisahaasi oo haddii uu dhaqan galo abuurayo magaalo cusub oo dhammaystiran oo muqdisho laga sameeyo ayaa madaxweynaha waxa uu ganacsatada kala hadlay maalgashiga hindisaha haddaba caashi ibraahim aadan ayaa khadka telefoonka ah ee nairobi kula xiriirtay cumar ibraahim xuseen oo ah xogayaha guud ee ganacsatada xaafadda islii ee magaalada nairobi oo ka mid ahaa ganacsatadii ka qayb gashay kulankii ganacsatada iyo madaxweynaha waxayna ugu horreyn weydiisay inuu bal faahfaahin ka bixiyo kulankii ay la yeesheen madaxweynaha
bismillahi raxmaan raxiim horta waa caasha waa mahadsan tahay kulanka madaxweynahan la yeelanay horta waxau ahaa safiirka soomaaliya ee kenya u fadhiyo ambasador jibriil ayaa cazumaad oo madaxweynaha uuna cazumay guddiga ganacsadadaan nahay oo sector kasta anagoo wadana labaatan iyo toddoba qofa halkaan aan ka baxnay waxaan ka qayb qaadanay daafurka new muqdisho iyo elbor iyo maarata muqdishoda cusub n m g yaa la yirahdaa muqdishoda cusub iyo elbor cusub maarata soomaaliya horumarka maarata wixii higsiga iyo wixii barnaamij maarata oo horumareed horumarineed oo muqdisho dhan marka oo barnaamijkaasaan marka annaga nlagu cazumay waxa waaye waa barnaamij fiican wanaagsan sida guddiga ganacsada aad baan ugu qanacnay waa barnaamij maarata soomaali dhan ay sheer ka iibsan karto hal milyan oo hal boqol milyan oo sheer oo min soddon iyo shan dollar ah sheerkiiba marka waxaan u aragnay waa fursad fiican oo ganacsatada soomaaliya meel kastoo ay joogto inay maarata waddankooda ay maarata wax maalgashi ku samaystaan soomaalidana waad og tahay kenya aaday u degan tahay ganacsatada waaweyn ayaa ganacsi waaweyn babalaarin ay ku leedahay marka waxaan u aragnay fursad weyn oo soomaali meel kastoo ay joogto caalamka ay ka joogto inay waddankooda maalgashtaan horumar ay maarata intay wax dad kale wax ka sugi lahayn nin kastana wax ku yeesho haddaad wax ka taasna waa astaan fiican nin kasta hadduu wax ku yeeshto ganacsiga maarata horumarkaas nin kasta wuxuu leeyahay maamada oo waddada maraysa oo maarata shaqada yar ku jirto hadday wax ku darsato elbork wax ku darsato dekad wax ku darsato marka waa fursad weyn ayaan kasoo aragnay annaga safarka annaga madaxweynahana kolley arrimahaas un baan kala hadalnay annagana waxaan dhaanay diyaara unahay waayahay new muqdisho idinkala hadlay bal dadka haddaad u faahfaahisid ama aad xusuusisid new muqdisho maxaa loola jeedaa new muqdisho muqdishada cusub yacnaha waxaa la rabaa barnaamij oo weyn oo ballaaran oo muddo dheer laga soo shaqeeyey waaye eh, oo sheerar laga gadanayo waxaa ku jira elbor caalami ah eh, waxaa ku jira dekadii oo caalami ah waxaa ku jira magaalo eh, macnaha oo oo ballaaran oo muqdishoda hadda si ay tahay cariiriga planning iyo wax walba oo qorsheyn fiican leh ayaa new muqdisho la yirahdaa barnaamijyo oo wax badan ka kooban waay laakiin waxaan ka ta- waxaa ugu muhiimsan elboorka iyo dekad marka haddaan soo koobo waa magaalo cusub oo muqdisho macnaha laga dhex samaynayo oo waxeedii laga dhan dhex wadato samayna waa wax dheena wadato oo facilitygeeda iyo amenitygeeda railway mustaqbal wax walbaba yacnaha planningeeda haddaa aragtid aad iyo aadaan ugu qancani waa magaalo cusub oo wax dhan wadato oo qorshe fiican leh oo wado leh oo tra maarata railway railway leh wax walba leh oo loogu talagalay wa marka muqdishodaas cusub xaggee ka bilaabanaysaa muqdisho gudaheeda le kolley waa meel adigo thirty kilometers mas- meelahaas u jirto way muqdi meel oo fiican oo kolley dhulka waa diyaar wixii dhan waa diyaaraa la yidhi marka waa muqdisho qayb ka mid a le waay oo ma- banaankeeda ah waaya Horta eelboorka hadda tusaale ahaan eel- eelboorka hadda lala tusay waa xaafad gudaheedu macnaha muqdisho meel cariiri ku yaala landinka diyaaradaha dhibuu ku yahay hal runway uu leeyahay Eh, diyaarado badan ayaa wadanka maarata horumarku kusii socdo j- siduu usii kobcayo garoonkaas ma xamili karo inkastoo koley ay fiican tahay in iyaga aad ka wareysatay laakiin sidii lanoo sheegay faahfaahintana la siiyey eh, meel maarata oo ku filan ma aha yacnaha capacityga iyo ba- baahida loo qabo ku filan maa garoonka hadda ay maarata oo- oo kan hadda shaqeynaya ganacsato meel kasta ay joogaan wada jabuuti kuwa ka yimid meel kasta wefdi macnaha waxay ahayd eh, conference oo ganacsatada meel kastoo caalamka ay ka joogaan south africa kuwo ka socdaa jiray kuwo kenya ka socda annaga kuwo jabuuti ka socday kuwo imaaraad ka socday kuwo oo weliba ganacsatada eh, eh, maarata rugga ganacsiga eh, kuwa oo soomaaliya meel kastaa laga socday maahane waa wax usu- maarata fikrad maarata meel kasta ganacsata soomaali meel kasta ay joogto inay ku midowdo oo barnaamijkaas maarata ay hirgeliso ay ka qayb qaadato oo horumarkaas maarata wadankooda nin kasta meel kasta u joogo dhisto ayaa looga talagalay u ahaa ganacsadiina reer kenya ee soomaalida ah sidee u dareenteen marka fursaddan iyo An- waxyaabahan hindisahan oo madaxweynaha idinkala hadlay micnaha qaab nooceed u aragteen marka dareenkiina muxuu ahaa hindisahan waxaan u aragnay hindise fiican oo qorshe fiican oo wanaagsan oo horumar leh oo soomaali dhan ay maalgashan karto oo maarata haddii wa- wixii kastana maarata oo sharci shuruucdii loogu talagalay oo caalami ah oo lagu maalgashan lahaana kolley oo lasoo bandhigo oo xoolihiina maarata ay damaanad leeyihiin sidana loo sheegay oo wixii dhanba marka waxaan u arkaa wax fiican soomaaliya meesha laga rabay mustaqbalkii wadada laga rabay inay ku socoto had- eh, inuu maarata uu yahay barnaamij wanaagsan oo fiican oo hindise wanaagsan oona dhaqan geli kara aan aaminsannahay saasaan u aragnaa annaga reer kenya ahaan da- in la maalgashtana wadankana wuxuu ku horumari karaa in shacabkiisii meel kasta uu joogo wax ku darsado oo maalgashto ilan waa ogtahay wadamo shisheeye iyo shirkadaha haddii loo dhiibo oo la yiraahdo culeysyo badan iyo dano badan ayay yeelanayaan marka waxaan isleeyahay waa haddii transparency iyo sidii la rabay financial wax oo dhan haddii la helo iyo shuruucdii loogu talagalay haddii lagu sameeyo waa barnaamij aad iyo aad boqolkiiba boqol aan aaminsannahay Een, ganacsatada soomaalida ee dalka kenya een, ah, kenya aad baad u maalgeliseen ganacsiyo waaweyn aad ka hirgeliseen een, toban sano ka hor ama labaatan sano ka hor qofkii een, ganacsiga soomaalida ee kenya arkay iyo maanta marka la barbar dhigo qofkii arkay ku noqda labaatan sano ka hor qofkii joogay hadduu maanta dib ugu noqdo isbeddel weyn uu dareemaya marka maxaad isleedihiin een, hindisahan cusub maadaama hore loo ogaaday ama laydin tijaabiyaba ganacsigii een, kenya ee soomaalida ay ku lahayd uu aada u horumaray kaalinta marka aad ku yeelan kartaan haddaad tihiin ganacsadii soomaalida ee kenya hindisahan cusub intee buu la egyahay haddaad miisaan saartid wallaahi hadda percentage iyo waxaas kuma dhihi kari oo tare go-aan kuma siin kara laakiin waxaan isleeyahay eh, waa waa wax soomaalida sidai hadda kenya u maalgashatay horumarka ay gaarsiisay sida twenty years ay ahayd iyo xaafad isliisay tahay hantida meel kasta islii keliya lama dhihi karo backland hallingham kileleshua meel kasta magaalada nairobi daafaheeda dhan say u maalgashatay haddii taas oo kale ah sheer soomaaliya waxay ku horumartay ism aaminaada trust wax la yidhaahdo haddii sidaas oo kale wixii shuruuc loo sameeyo oo las aamino oo dhaqaalihii meeshii uu geli lahaa iyo sidii mar- mashruuca uu ku socon lahaa wax walba transparent iyo shuruucdii loo loo dhammaystiro waxaan isleeyahay wadamadan geeska africa deg deg ayaa looga dabategi karaa oo horumarkaas waxaan is leeyahay waa wax wax soomaaliya u baahanta meel kasta ay joogto marka waa haddii intaas loo helo oo aan maarata dowlad waxaan ku xisaabsan dowlad moogta shuruucda haddii la adkeeyo dowlad kastoo imaado shuruucdii waa taallaa haddii saas la sameeyo waxaan is leeyahay waa wax barnaamij fiican horumar leh dhaqaalana waxay laba shay way u sameynaya income qofkii dhaqaala haddii uu ritaan uu ka helayo oo maarata faa'iido ka helayo oo haddana wixiina ay usii shaqaynayaan waddankana horumar kusii gaarayo marka waxaan isleeyahay waa wax aad iyo aad annaga waxaan isleenahay waa fursaddii ugu qaalisaneed oo soomaaliya dib wax loo gashan lahaa oo shisheeyaha looga maarmi lahaa oo wax badan maarata isbeddel lagu samayn lahaa haddii nin kasta oo waddamo kale uu maal gashto waddankiina uu sidaan ahaado maalin kasta baryaytan iyo waxaa lagu jiro taasaa looga bixi karaan dhihi lahaa marka adinka ma ka dhex aragteen fursaddaas aad sheegayso hindisahan cusub ee madaxweynaha idiin soo bandhiga ma ka dhex aragteen fursad ah intaasaad sheegaysoo dhan in macnaha waddankiina dhaqaale la geliyo qofkiina lacagtiisii ay u shaqayso faa'iidana u dhasho macnaha dhinac walba ay faa'iido macnaha ay ay hesho ma ka dhex aragteen fursaddaas hindisahani aad iyo aad aad iyo aad iyo aadaan ugu dhex aragnay waana waana arkayaa marka annaga ka ganacsi ahaan fursad ballaaran aan ka dhex aragnaa madaxweynaha ma idiin sheegay xilliga rasmiyan hindisahan ay tahay in la daah furo oo uu dhaqan galo oo sheerarkiina ay bilowdaan madaxweynaha waa noo sheegay hataa wuxuu noo sheegay financial retank iyo wuxuu dhan dad idiin sharaxayna waa idiinsoo isla kulmaysa inuu dhahay marka waktiga cayman oo xilligaasna ma dihin lakin waa wax hadda diyaarsan oo haddii mar la daafuray in shan sana laga soo shaqeeyey suu noo sheegay shan sana barnaamijkaas laga soo shaqeeyey marka waxaan isleeyahay waa wax la maarata wakti dhow bilaaban doonaan ayaa inooga dhigay madaxweynaha saasaan saasaan rajaynayna marka dadka soomaalida hadda ku dhegaysanaya muqdishadan cusub korka uun ka maqlay maxaa dadka maaragtay hindisahan aad ugu fasiri lahayd guud ahaan wala hindisahan hindiso fiican oo qiimo leh oo wanaagsan oo oo horumar leh wax kasta dhan kasta haddii laga fiiriyo dhan kasta haddii la yidhahda horumar muddada sida maarata maalgashiga maarata sheerka wax walba oo cad yahay waa og tahay soomaali entrepreneurs dad ganacsiga iyo maarata waxaas aad u yaqaano marka haddii fikraddii ganacsiga ay yaqaaneen oo haddana sharci sharci iyo shuruuc loo sameeyo maxaastale waa waa wax maarata lagu dhiiran karo oo la maalgashan karo meel kastoo la joogo shuruucdana maarata haddii la adkeeyo waxaan leeyahay waa horumar deg dega lagu gaaraa soomaaliya waad og tahay hadday wax bilaabaan ay is aaminaan oo wixii ay ku kalsoon yihiin kalsoonida haddii ay full hundred percent tahay isla markiia wixii ay dhaqaaqayaan horumarna la gaaraya saasaan aaminsanna qaab kalsooni idin gelin kara madaxweynaha ma idiin soo bandhigay ha waa noo soo bandhigay si fiicanuu noo soo bandhigay shuruucda iyo wax dhanba hataa wuxuu yidhi khudbadiisa ay ka mid ahayd wixii sharciga loo baahan yahay oo wax kasta ah diyaaran nahay wixii wax badanna waa sameynay wasiirka dhaqaalaha ayaa maarata finance ministerka ayaa ka hadlay wixii loo dhiman yahy wax badanna waa sameyn haddii wax dhiman yihiina waa dhamaystiraynaa ayuu noo ballan qaaday marka waxaan u aragnay waa wax dowladda aad iyo aad ay ugu maarata ay ugu go-anta inay maarata dhaqan gasho oo si fiican shaqada maarata shaqooshaas ay bilaabato
cumar ibraahim xuseen oo ah xogeyaha guud ee ganacsatada xaafadda islii ee magaalada nairobi oo ka mid ahaa ganacsatadii la kulantay magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu khadka telefoonka ugu warrameeyey caashe ibraahim aadan cashucuud halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatana waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka waa kan cabdiqaadir maxamed samakaab
aan ku bilownay ku dhowaad boqol iyo siddeetan dhallinyaro tahriibayaal soomaali ah oo ku dhibaataysnaa dalka liibiya ayaa toddobaadkan ay dalka dib ugu soo celisay dowladda soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda i o m ee qaramada midoobay u qaabilsan muhaajiriinta iyo ururka midooda yurub dhallinyarada oo hal gabar ay ku jirtay ayaa ka mid ahaa dhibanayaal badan oo tahriibayaal ah kuwaasoo la kulmay xadgudubyo xooggan soo celintooda ayaa ku soo aadaysaa iyadoo toddobaadkan ay ku beegneed maalinta dadka soo galootiga ah ama muhaajiriinta caalamiga ah ee siddeed iyo tobanka disembar dhallinyarada soomaaliyeed ayaa safar tahriib ah ku tegey dalka liibiya oo ay doonayeen inay uga sii gudbaan qaaradda yurub iyagoo isticmaalaya marinbiyoodka halista ah ee mediteraneanka kaasoo ay ku dhinteen kumanaan muhaajiriin ah ka hor intaysan gaarin xeebaha dalalka talyaaniga iyo maalta kasakow halista safarka badda ee dhallinyarada oo tiradooda lagu sheegay boqol iyo siddeetan ayaa laga soo badbaadiyey xabsiyo muddo dheer ay ku jireen oo gudaha liibiya ah iyo kooxo magafayaal ah oo madax furash ahaan u haystay halkaasoo ay kala kulmeen tacdiyo xoog leh iyo jirdil boqol toddobiyo afartan ka mid a dhallinyarada la soo celiyey ayaa laga dejiyey magaalada muqdisho halka soddon kalena ay ka degeen magaalada hargeysa sida ay warbaahinta u xaqiijisay maryan yaasiin oo ah ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha muhaajiriinta iyo xuquuqda carruurta
boqol afartan iyo toddoba dhallinyaro oo gacantii magafo waa ilaah laakiin qolooyinkan kriminalka oo magafo loo yaqaano gacanta ku haystay maanta ku soo dhowaynay garoonka caadan cabdulle soddonna ka degta magaalada hargeysa waxaa cad maanta iyo intii aan maxaa arrintan ka soo wada shaqaynayno muddo sagaal sano ah inay dowladda soomaaliyeed ka dhan tahay badbaadada ummaddeeda meel kasta ay joogaan marka waxaan leeyahay dhallinyaradan soo dhowaada waxay ka farxiyeen reerahoodii waxay ka farxiyeen ummaddii soomaaliyeed waxaana halkan baaq ugu baaqayaa dhallinyarada dhibaat wadamada shisheeye ku dhibaataysan inay la soo xiriiraan safaaradahooda markaasna saan ugu shaqayno say dalkooda dib ugu soo noqon lahaayeen soomaaliyaan dhisan karnaa waddankeennaa dhisan karnaa dhallinyaradan waxaan leeyahay mar labaad soo dhowaada inta naga maqanna ilaahay waxaan ka baryayaa sida ugu dhaqsada badan inuu aan ka shaqayna saan ugu soo noqi lahayn hal gabaray ayaa ku jirta inta kale waxay ahaayeen wiilal laakiinse saaad u og tihiin adi muddo labo isbuuc ka yar chartel flight kale aan ka keena dalka libiya waa inoo joogaa danjiraha boqol iyo toddobaatan ay ahaayeen kaasoo konton haween ku jireen qaar ka mid a dhallinyarada la soo celiyey ayaa la arkayey iyagoo ku boodaya biraha dadka naafada ay ku socdaan halka kuwo kalena ay dhutinayeen kadib markii ay dhibaato jireed oo xoog leh kala kulmeen magafayaasha danjire cabdi cali diiriye oo ah safiirka soomaaliya u fadhiya dalka libiya ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda dhallinyarada la soo celiyey iyo dhibaatooyinkii ay la soo kulmeen waxaa mar kale farxad weyn noo ah in dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo ku dhibaataysnaa waddanka libiya ay dowladdooda soomaaliya ay ku soo celiso waddankoodii hooyo runtii dhib aad u fara badan ayay ku qabeen waddanka libiya waa anigoo safiirkii soomaaliya libiya u fadhiye ah xaaladdooda aad baan ula socdaa xaalad aad u liidata oo tabaalaysan ayay ku sugnaayeen ilaahay mahaddiis dadaal dheer kadib oo dawladdooda soomaaliyeed ay gashay waxay ku guulaysatay inay dhallinyaro badan oo soomaaliyeed maanta oo boqol iyo afartan iyo toddoba dhan ay ku soo celiso waddankoodii hooyo dawladda soomaaliyeed wax walbaba ha ku qaadato waxay diyaar u tahay dadaal walba u gelaysaa inay mar walba ku soo celiso dhallinyarada soomaaliyeed oo ku tabaalaysan qurbaha inay ku soo celiso waddankooda waddankooda hooyo annagoo dhan waxaan wada ognahay waddankaaga meel ka fiican inaysan jirin safiirka ayaa dhinaca kale dardaaran u jeediyey dhallinyarada ka soo badbaaday magafayaasha isagoo ku booriyey inay ka qayb qaataan wacyigelinta dhallinyarada weli ku taamaya tahriibka iyo soo celinta kuwa maqan waxaan kula dardaarmaynaa muhaajiriinta ku soo noqotay waddankooda inay dhallinyarada soomaaliyeed oo ay ka soo kaceen ay ku dhiirigeliyaan inay waddankooda ku soo noqdaan safaaradda soomaaliya ee liibiyana ay tagaan ay isdiiwaan geliyaan yaan ku dhiirigelinaynaa waxaan kaloo rabnaa dhallinyarada maanta soo noqotay dhallinyarada soomaaliyeed ay ugu yimaadeen soomaaliya inay ku dhiirigeliyaan inay waddankooda iimaansadaan waddankooda joogaan ayna u sheegaan waddankooda meel ka fiican inaysan jirin riskiga adinku aad qaadateenna oo khatarta idingeliyeyna aad uga warrantaan
mid ka mid a dhallinyarada laga soo badbaadiyey magafayaasha iyo xabsiyada liibiya oo la hadlay telefishinka dowladda soomaaliya ayaa uga warramay dareenkiisa kadib soo gurya noqoshadiisa
wallaahi dareenkii mala soo koobi karo maanta aad iyo aad aan u faraxsanahay anigoo magacayga ah zakariya cumar axmed ilaahay haddoo nagu soo celiye waddankeena waa jeclaa dambe inaa ka bax ma rabi ma fahamtay inaa dambe aado dhul shee aado ma rabi saaxib war dadka niyoo baasha u dhimanaya xakaakiin war qaar lafaha ka jaban qaar lugaha ka jaban qaar maskaxda oo wax ka yihiin waa la wada buuxa meesha waa la wada xanuunsan yahay ilaahna caafiyo anigii waxaanaan hadda boqol toddobaatiyo toddoba qof aanaan hargeyse qaarna wuu soo degay qaarna hadda waa kana intaa la keena muqdisho dhinaca kale wasiirka caafimaadka ee soomaaliya cali aadan ayaa sheegay inay u diyaariyeen adeeg caafimaad oo bilaash ah dhallinyarada xanuunsan iyo kuwa dhibaatada jireed ay ka soo gaartay intii ay xirnaayeen isagoo dhinaca kalena dhallinyarada ugu baaqay inay dalkooda iimaansadaan halkii ay ka tahriibi lahaayeen
wasaaradda caafimaadka waxay diyaar u tahay wixii xanuunsan in maaragtay si bilaash ah loo daryeelo loona daweeyo isbitaallada babliga oo dhan ayaana diyaar u ah kii ay doonaan ayaana la geyn doonaa hadduu ilaah yidhaahdo daryeelkooda caafimaadna diyaar ah loo yahay hadduu ilaah yidhaahdo iyo wixii kale maaragtay ay u baahan yihiin dowladda soomaaliya way garab istaagi doontaa dhallinyartaas wax kastoo ay awooddo ay garab istaagi doontaa aad bay u mahadsan yihiin dhammaan intii dowladda soomaaliya gacan ka siisay fududaynta arrintaas oo ay u horeeyaan midowda yurub oo maanta uu nala joogay safiirkooda iyo hay-adda i o m oo wakiil ka socda uu nala joogo waxaan ugu baaqaynaa dhallinyarta soomaaliyeed in ay dalkooda aaminaan naftoodana aysan halligin dhibaatooyinkan ay la kulmeenna ay kuwa kale ee hadda kadib ku fikiray arrintaas inaysan u bareerin dalkooda ay aaminaan ay imaansadaan aan ugu baaqaynaa insha allahu tacaala dalka wuu soo kabanayaa fursado shaqa ayaa la heli doonaa marka in halista ay u bareerayaan ay ka joogaan dhallinyarta ayaan ugu baaqaynaa hadduu ilah yidhahdo soomaaliya oo ka soo kabanaysa colaado sokeeye oo ragaadiyey muddo ka badan soddon sano waxay ka mid tahay dalalka ku yaala qaaradda afrika ee dhimashada ugu badan ay dadkeeda ka soo gaartay safarada tahriibka laakiin waxaa jira dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo weli doonaya inay u tahriibaan yurub kuwaasoo u bareeraya halista saxaraha tacdiyada iyo afduubka magafayaasha iyo xabsiyada liibiya oo ay adag tahay inay ka badbaadaan intii khatarahaasi ka gudubtana waxay adeegsadaan marinbiyoodka halista ah ee mediteraneyanka kaasoo isku xidha qaaradaha afrika iyo yurub dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nageyntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
barnaamijka hambalyada iyo heesaha marka hore inta aanan u gelin dhambaalada ku soo dhowaada heesta arji waxaa qaadaya bashiir cali xuseen
laylana agseexsaana igu abuurmuogaduu ku faafo didaynaan adkayso ii ka asqeeyo igu ka eryaaye awood weyne kiilka dhigay qays laylana agseexsaana igu abuurmu ogaduu ku faafo didaynaan adkayso ii ka asqeeyo igu ka eryaaye ogow naftaa ku oman nadige imisa adoo kale arjii la timiiduun oofin maya aaniri awadaa u joojiyey imis misa adoo kale arji iila timiiduun oofin maya aaniri awadaa u joojiyey wadnahay ololaye ii dhigo abaalo arrintayda meelmari wadnahay ololaye ii dhigo abaalo arrintayda meelmari axdibeena lama galo wacad lama ilaawo ruuxii ku aamina waxaa dhabaal uu noogu yimid aabe maxamed jaamac xasan hooyo faadumo cabdi maxamuud iyo cali maxamed jaamac jaamac maxamed jaamac cabdirashiid maxamed jaamac cawil maxamed jaamac cabdulaahi maxamed jaamac aamino maxamed jaamac nimco maxamed jaamac saado maxamed jaamac hodan maxamed jaamac farax maxamed jaamac najax maxamed jaamac waxay kala joogaan somalilan kanada iyo indiya waxaana ay hambali u dirayaan maxamed cabdiraxmaan ibraahim iyo saamiye cabdulaahi cali oo dhowaan arooskooda uu ka qabsoomay burco waxaana ay leeyihiin allaha idinka dhigo kuwii isku waara ee bana uu kala siiyo owlaad qayr qabta aamiin waxaa noo baaqaya hooyo xaliimo qorane hooyo xaliimo awsulub barre hooyo xaliimo owdubad aabe moxamed cumar hooyo seynab gaas aabe qorane xasan iyo maxamed moxamed iyo jamiilo jaamac qorane iyo nawaal moxamed iyo mubashir moxamed iyo aabe cali abshir libaax iyo sadaam cali abshir iyo kowsar cali abshir kamis faarax barre salme maxamed cabdulaahi dhuux axmed xuseen qiyaas moxamed nuur iyo cabdicasiis moxamed cabbaas waxaana ay dhammaantood taaniyad gaadsiinayaan badar cali abshir iyo aamina maxamuud cali oo meherkooda uu ka qabsoomay dowla deegaanka soomaalida ee gobolka wardheer gaar ahaana waafdhug waxaana ay leeyihiin isku waara ku soo dhowaada heesta qoortiisa dheer waxaa qaadaysaa marin mursal
Yeah.
qoraalkana waxa uu naga soo gaaray cabdulaahi axmed rooble iyo maxamed cabdulaahi axmed rooble iyo carruurtiisa iyo xayaad cabdulaahi axmed rooble iyo nimco cabdulaahi axmed rooble isbahaan cabdulaahi axmed rooble iyo carruurteeda hooyo faadumo axmed rooble iyo carruurteeda oo kale ah axmed nuur siciid ow geele iyo safiye siciid awgeele iyo muuse siciid awgeele iyo shaadiye siciid awgeele iyo ardo siciid awgeele iyo cabdi shakuur siciid owgeele iyo maxamed siciid owgeele iyo geele siciid owgeele waxaana ay tahniyad gaarsiinayaan yasmiin siciid owgeele iyo maxamed xasan cabdi oo labaatankii bishan disembar meherkooda uu ka qabsoomay jabuuti oo ay leeyihiin ha idiin horseedo meherkaasi guur qayrqaba sucud cali daahir tukaale iyo ciise cali daahir tukaale iyo nimco cali daahir tukaale iyo yaasiin cali daahir tukaale iyo xaliimo axmed rooble iyo carruurteeda maan rooble ardo rooble aabe daahir axmed rooble iyo carruurtiisa oo kale ah raaqiyo daahir axmed saarusaad daahir axmed iyo amiire daahir axmed iyo xuseen daahir axmed iyo sidoo kale muuse axmed rooble iyo fawsiye axmed iyo carruurteeda cabdikariim cali daahir tukaale iyo isbahaan cali daahir tukaale iyo hooyo maryan aadan cali waaberi dhammaantood waxa ay taaniid gaadhsiinayaan maxamed xasan cabdi iyo yasmiin siciid owgele oo meherkooda uu ka qabsoomay jabuuti oo ay leeyihiin ha idiin horseedo guur qayr qabaa aamin ayaanaan laguna leenahay dambaalkanna waxaa diraya aabbe axmed maxamed aadan cusmaan iyo maxamed axmed maxamed iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdiraxiim axmed maxamed xaaskiisa iyo carruurtiisa faadumo axmed maxamed iyo carruurteeda cabdulaahi axmed maxamed iyo xaaskiisa xaawo axmed maxamed iyo carruurteeda maxamuud axmed maxamed iyo carruurtiisa cabdi amiin maxamed iyo carruurtiisa faadumo amiin maxamed iyo carruurteeda cabbaas nuunno idriis iyo carruurtiisa iyo dhammaan reer aadan cusmaan maxamuud waxay kala joogaan soomaaliya kenya iyo maraykanka waxayna hambali u dirayaan cabdijaliil sheekh cabdulaahi maxamed iyo faadumo aadan cali oo arooskooda uu ka qabsoomay baydhabo waxaana ay leeyihiinna isku waara ee banahaydin kale sii owlaad qayr qabta markana waxaan idiin soo qabanayaa heesta dalmar codadkii salaad maxamed iyo xalimo khaliif madow
dadka kale wax qaarte maxaan kula dadaalaha dalmarow dantada ku ciise
bal nasiib daraantay kuma soo da'ayso
taaniidan waxaa diraya dhammaan reer xasan qaylweyne iyo reer xakiin aabe xasan qaylweyne farxaan xasan qaylweyne bilo xasan qaylweyne leyle xasan jilcow iyo caashe aadan jaamac nuur bilo faarax barre mustafa xasan baqarre iyo maxamuud dhaqarre sheekh iyo falastiin cali abshir libaax iyo axmed cabdi ow dubad khayr maxamed yare iyo cabdulaahi xaashi iyo abti xaashi maxamuud iyo hooyo xaliimo ow sul barre waxaanay kala joogaan jigjiga etiyoobiya kenya iyo meelo kale oo dunida waxayna taaniid u dirayaan iraad xasan qayloweyne iyo nimco xakiin oo meherkooda uu ka qabsoomay gobolka wardheer dowla deegaanka soomaalida waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiinna meherkaasi waxaan leenahay idin horseedo guur qayrqaba ee banayda kala siiyo owlaad baariya markana ku soo dhowaada heesta googga codadkii xasan aadan samatar iyo aamine cabdulaahi
marban jidhiidhicooda jidhku idubaasa intanjow idhaadan dibu jeya laabta jidkan maran jeedaaliya anu jilcan yar jiibsada jidkan maran jeedaaliyaayo anu jilcan yar jiibsada jidkan maran jeedaaliya anu jilcan yar jiibsada jidkan maran jeedaaliya anu jilcan yar jiibsada halejeleelkaygina miya jahaada laydhigi intu jiidhay haliistii halejeleelkaygina miya jahaada laydhigi qalam jalam jalam qalam qalmqalm jacaylkuye isoo ka jiirta ilaa koore jarka dacal ka iga luule hasu jeedsaniguu yidhi Çalım çalım qalım qalım çalım çalım qalım tacayl kuye sugan jiirtayla kore jarka dacal ka iga luule asu jeedsanigu yidhi marban hadalka joota anu jiitamayan inta aan janjeersado orotaga ka siiya jamal quruux wanaagi jawhariya luulay edha jahooradiye marban hadalka joota anu jiitamayan inta aan janjeersado orotaga ka siiya jidkan maraan jeedaaliyo anu jilcan yar jiibsada jidkan maraan jeedaaliyaal anu jilcan yar jiibsada jidkan maraan jeedaaliyo anu jilcan yar jiibsada anu jilcan yar jiibsada jeexaygi midigi jibadkaiya taahina miya jahaada leydhigi jeexaygi midigi jibadkaiya taahina miya jahaada leydhigi Çalım çalım çalım qalım qalım çalım çalım qalım jacayl kuye soo ka jiirtayla koore jarka dacal ka iga luule aso jeedsanigu yidhi
waxaadhambaad uu nooga yimid cabdiqani rashiid cabdi oo jooga jigjiga waxaana uu hambali hawada u marinayaa amiin cabdiwaaxid iyo naciimo maxamed oo wiil uu ugu dhashay jigjiga wuxuuna leeyahay soo barbaar noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa waxtara markana ku soo dhowaada heestaa qalam jalam codkii muuse ismaaciil qalinle
adnasib ku dhaafiyo salaan guud hay joogtee
balkan wuxuu noogu yimid cabdifataax maxamed cabdixaashi iyo cabdixakiin duraan cabdi mahad maxamed ibraahim cabdikariim axmed sigad iyo ayuub maxamed cabdixaashi cali maxamed cali waxaanay taaniid u dirayaan injineer sakariye ibraahim muuse iyo khatro faarax daahir oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada muqdishow oo ay leeyihiin haydin horseeda guur qayrqaba heesta ugu dambaysa ee barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha waa sabab kale hamoodine waxaa qaadaysaa hibo maxamed hibo nuura intaan bar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo wakhtiga ayaanu saamaxayn inaan idiin dhammaystiro heestaasi sabab kale hamoodin ay qaadaysay hibo maxamed iyo heestii kale ee ka horeysay qalamjalam oo qaadaya muuse ismaaciil qaliil oon filaya inaad ka hesheen annagoo dhegeystayaal barnaamijyana soo socdana heesta googa idin ciyaari doona idaacaddu waa naga intaa ay sidaa iyo nabadgelyo